laakiin anigu waxaan leeyahay taa waxaa ka horaysa inuu horta soo celiyo kalsoonida baarlamaanku uu ku qabo muxuu ahaayey hay-addii fulinta uu ku qabo taas inuu soo celiyo u dhiso kalsoonidaas waxay noqonaysaa number one inuu horta baarlamaankii hor yimaado oo duruufta haysta uu u qeexo oo xukuumadda uu soo dhisiyo u qeexo oo muxuu ahaayey sababaha ku kalifay arrintaa inuu soo dhisana soo dhisana muxuu ahaayey uu u qeexo uu muxuu aha la hadlo yidhaahdo moogtay dalku si uu u badbaado waxaan doonaynaa inaan sidaas iyo saas yeelno oo ka qanciyo ama si guud ha noqoto ama si gaargaar oo kudlooyin ha noqoto number two iyaga laftooda waxay leeyihiin muxuu ahaayey dalab bay leeyihiin oo waxbay rabaan oo rabitaan iyo waxa weeyaan han siyaasadeed bay leeyihiin wixii suuragala maaha moogtahay xildhibaanadoo dhan lagama wada jawaabi karo laakiin wixii suuragala ee kafaa'adooda le ee moogtahay iyo hogaankooga leh ee tayadooda le in muxuu ahaye wax la qaban karaa inuu iyada lafteeda kaga daro maxaa yeelay nidaamyadu waa saddex nooc nidaam ay muxuu ahaayey xukuumaddu ka madax bannaan tahay oo ay ka duwan tahay baarlamaanka oo bannaanka laga wada keenayo oo qofka xildhibaan ee noqdaayo inuu iska casilo golaha ay tahay iyo nidaam muxuu ahaayey in xukuumadda laga keeno baarlamaanka keliya laga keeno oo qofka wasiirkii uu noqdo nin lasoo doortay oo baarlamaanka soo galay uu yahay iyo mid isku dhaf oo kaa inagu aan qaadanay oo muxuu aha labada dhinacba laga keeni karo marka si cadaaladdu markaasi ay loogu soo dhowaado in baarlamaankana wixii suuragala lagaga daro ee muxuu ahaayey dibaddana intii laga maarmi waayey aqoonteeda iyo kartideeda le lagaga daro marka xukuumad wadaag oo sidaas oo kalea la dhiso kala tashado inta waxgarad ee markaasi muxuu ahay xildhibaane iyo siyaasiyiina uu kala tashado u idhaha taasaan ka geyn waayey ila qaado